barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington lantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
waa maalin axad ah saddex iyo labaatanka bisha februaayo ee sanadka labada kun iyo labaatanka saacadda afrikada bari waxay hadda tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa shanta iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mida barnaamijka hibada iyo halabuurka oo aan ku soo qaadan doonno tartan dhanka halabuurka ganacsiga ah oo lagu soo gabagabeeyey magaalada boorame
tartankana waxaan ku soo galnay fikrado kala duwan gurub baan isku qaybnay maxaa waxaan isweydiinay socon kara qof walba fikirkaagii hore ka imo fikir cusub aan isla wada qaadan shirkaddu iyadu waxaa ka kooban tahay afar xubnood oo dhallinyaro ah waxay ka shaqayn doontaa beerista xanaanaynta iibinta dhirta noocyadeeda kala duwan heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah
isxaqadhowrka labaadena haddaad xabiibi igu tira ana xayaatii kugu ira macaanay xaggeyga qalbigu qalbigu wuu xasina xaaduna istaag ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida
ciidanka maraykanka ee ka howlgala afrika ayaa sheegay in duqayn cirka ah oo ay shalay ka fuliyeen degmada saakow ee gobolka shabeellaha hoose ay ku dileen maleeshia ka tirsan ururka al-shabaab war-saxaafadeed maanta ka soo baxay taliska africom ayaa lagu sheegay in weerarkaasi oo iska kaashadeen dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo africom lagu bartilmaameedsaday xarun ay al-shabaab ku leedahay saakow qoraalka ayaa lagu sheegay in qiimeynta hordhaca ah ee weerarkaasi ay muujinayso in la dilay laba ka tirsan al-shabaab sidoo kalena lagu dhaawacay mid kale taliya ku-xigeenka dhanka howlgalka ee ciidanka africom genaraal miguel castellanos ayaa sheegay in al-shabaab ay si aanan kala soc lahayn u disho dadka wuxuu intaasi ku diray in ay ka faa'iideystaan dadka soomaalida ah ee dayacan qoysaska barakaca ah islamarkaana ay canshuur qasab ah saarto dadka maraykanka wuxuu sheegay in weerarka ay ka fuliyeen degmada saakow aysan waxyeelo ka soo gaarin dadka rayidka ah senator berni sanders oo ka mid a musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga ee ku loolamaya doorashada isreereebka ee xisbiga ayaa ku guulaystay codayntii ergada ee gobolka nevada isagoo haatan hogaanka u qabtay musharaxiinta kale ee la tartamaysa codbixinta gobolka nevada ayaa ahayd tartankii saddexaad ee musharaxiinta madaxtinimada xisbiga dimuqraadiga ee ku guda jira soo xulashada musharaxii la tartami lahaa madaxweyne donald trump oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga labada gobol ee ka horreeyey nevada ayaa kale ah iowa oo dhaca bartamaha galbeed ee maraykanka iyo new hampshire oo ah gobol dhanka waqooyi bari ku yaala si ka duwan iowa iyo new hampshire oo ay ku badan yihiin dadka caddaanka ah nevada waa gobol ay ku wada nool yihiin qowmiyadaha kala duwan ee maraykanka dadka ku nool nevada ayaa ku dhowaad kala bar ah caddaan soddon boqolkiiba waa hisbaanig ama laatiinaha toban boqolkiiba waa maraykanka madow halka toban boqolkiiba ay yihiin eeshiyan sanders oo isku tilmaama dimuqraadi soshiyalista ah ayaa siyaasadaha uu ku tartamaya waxaa ka mid ah hirgelinta daryeelka guud ee caafimaadka canshuurta oo lagu kordhiyo dadka qaniga ah iyo shirkadaha waaweyn iyo weliba in la kordhiyo lacagta ugu yar ee lagu bilaabo shaqooyinka maraykanka taasoo soo jiidatay malaayiin maraykan ah
halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa v o a washington haatan kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa magaalada boorama noogu soo diyaariyey haashim sheekh cumar good kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo toddobaad walba maalinta axadda aad ka dhegaysataan idaacadda dahurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijkeenna toddobaadkan oo idinkaga imanaya magaalada boorame ee gobolka awdal waxaan ku soo qaadan doonnaa hal abuurro dhanka ganacsiga ah oo dhallinyarada ku nool magaalada boorama dhowaan soo bandhigeen kadib markii ay ka qayb galeen tartan la xidhiidha hal abuur ganacsi oo dalladda nagaad u qabatay dhallinyaro gaadhaysa konton dhallinyaro ah oo ka qalin jabiyey jaamacadaha gobolka tartankaasi oo siddeed kooxood ku guulaysteen in ay hal abuurkooda ganacsi u helaan maalgelin gaadhaysa saddex kun oo doolar ay ku bilaabi doonaan waxaa barnaamijkeenna toddobaadka inoogu marti ah laba kooxood oo dhallinyaradaasi ka mid ah soona bandhigay halabuuro ganacsi oo ay ka ganacsanayaan farsamaynta midhaha ka soo go'a dalagyada beeraha waddanka iyo hal abuur ganacsi oo isna ah dhanka abuurka dhirta iyo midhaha la quuto ugu horreyn kooxda dhallinyarada ee darsan oo iskugu jira wiilal iyo gabdho ayaa wax ka weydiiyey hal abuurka ganacsi ay soo bandhigeen islamarkaasina ay ka mid noqdeen guulaystayaashii dhallinyarada hal abuurka soo bandhigtay ahaa magacaygu waa habboon xabi cabdulaahi ka socota gruubkan dalsan bowdher company dalsan company waxay qaban doontaa dalagyada dalka ka baxa oo dib loo shiiday sida tujurta oo loo yaqaano digirtoo la shiiday shuurada iyo budada iyagoo ku samaysan backage ama moor oo kale ah waxaa laga yaabaa makiinadaha dalka ka shaqeeya ama gobolkan awdal ka shaqeeya in ay maqrib wixii ka dambeeya ayna shaqayn karin marka waxaan fikirkan kusoo qabsanay inaan samayno si looga heli karo dukaanka kuugu dhow shuuradiiyo rubuc laba rubuc saddex rubuc aad u samaysan karto caqabadaha inta badan dadka ka haystaana waxay yihiin maadaama galaanka ama koombada sida loo yaqaano la siiyo toban kun oo shilin ama afar kun oo somalilan marka ay garowga noqoto in galaan wax ka yar ayna cidna shiidin marka dad badan inay awoodi karaan dad yarna inaanay awoodi karin inay galaankii soo shiitaan marka waxaan u fududaynaynaa qofkii dadkii danyarka ahaa si ay ugu iibsan karaan ku shilin laba kun oo shilinka somalilan baan ugu mahad celinayaa dhammaan v o a horta ganacsigani waa halabuurka cusub gobolka marka horta ganacsiga sidiisa waxaa soo saarta baahi baahi marka la arka ayaa la raadiyaa xalkeeda wuxuuna ku yimid xalkani markaan aragnay baahida ka jirta degmada boorama iyo gobolka awdalba inaanay dadkii helaynin budo xilli walba aan la helaynin laakiin waqti yar la helayo taasoon weliba aan caafimaadkeegu mid la ilaaliyay aanu ahayn annagu waxaan kor u qaadaynaa tayadii caafimaad ahaan waqtiyadii la helayay sidoo kale in leefalhii kala duwanaayee bulshadu ay awoodi karto waxaa laga yaabaa in qofku hadduu lacag haysto uu mar u iibsan kara laakiin kuwii danyartii aanay wada iibsan karin maxaa la dhahdaa jumlad laakiin aan u fudaydinayno inay iibsadaan qiimo jaban iyagoo xidhxidha iyagoo in mar ay isticmaali karaan laakiin waxaa laga yaabaa in ama xaafaddu ay mar wada iibsan jirtay laga yaab ayna ka xumaan jirtay haddeer waxba kama xumaanayaan marba intuu doono qof xaafaddu doonto ayay qaadan doontaa insha allahu tacaala magacaygu waa cabdilaahi cali warsame halkan waxaan ka salaamayaa v o eda gaar ahaan weriya haashim oo maanta noogu wareysanaya hoteelsow fikirkan markii hore markaan waxaan ku soo gelaynay tartankana waxaan ku soo gallay fikrado kala duwan gruub baan isku qaybnay maxaa waxaan isweydiinay socon kara qof walba fikirkaagii hore ka imo fikir cusub aan isla wada qaadano waxaa macaquul noqday waxaan suuqa ka jirin inaan kusoo gudbino bulshada aan usoo bandhigno oo hadduu jirana aanu ku badnay wadanigii cuntada wadaniga si looga helo haddaba bulshadii baahidii bulshada aan maxaayadaa aanuun u daboolo sidaan annagu ugu talagalay qorshaha iyagu yahay inaan bulshadii mar kasta u keenno maxay daanay barodhagiiyaan soo saaraynay oo diyaara ay ka heli karaan si fudud ay ugu heli karaan dukaan kasta u dhow iyo maxay daanay tuulooyinka baan geyn karno dukaanada iyo baqarada wada dhigno ayaan uga sii gudbi doonaa tuulooyinkaan is leenahay ganacsigeena inuu guulaysan doonaa rajaynayna hawshan waa hawl u baahan dhaqaale iyo maalgelin yaa idinka maalgelinaya hawsha noocaasa iyo fikirka ganacsi maskaxdiina ka guuxaya maadaama aad tihiin dhallinyaro ka soo baxay jaamacadaha wadanka
aad baad u mahadsan tahay waa su-aal aada u fiican waxaana maalgelinayaa unisef iyo nagaad tartankan markii hore waxaanu ugu guuleysanay nagaad baa waxay soo sheergaraysay in ay konton qof oo dhallinyaro ah ka qaadato magaalada boorama markaa tartan baa loo soo galay kontonkii qof ee ugu fikradda fiicnaa ee ganacsi fikiro kala duwan baa lasoo bandhiganaya marka qof walba fikirkii fikir gaaru kusoo galay marka afartan qofa waxay ku guuleysteen afartan qofa waxay ku guuleysteen tartamihii laba gruub oo ka mid ah lacagtoodii bajetkii markaa ay nagaad ku bixinaysay magaalada boorama markii ay la waayey dee laba gruub oo ka mid ah waxay soo bandhigeen inay sameeyaan commutative oo ay dhalinyartii dib u tartansiiyaan si lacagahoogii loogu biiriyo kambaniyo ka mid ah kuwan kusoo baxay marka aad baa ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo qoladii kaalinta labaad ku guulaysatay khaalid haddaan isagana dhankiisa wax ka weydiiyo waxaa jira bangiyo bixiya deymo bangiyada bixiya deymaha maadaama tihiin dhallinyar hal abuur ganacsi la yimid iyaga laftooda ma laga yaabaa inay idin siiyaan deyn aad ganacsigiinan kusii maalgelisaan waad mahadsan tahay haashimow horta runtii way jirtaayoo nagaad waxay fududaysay inay garantii ka noqoto inay bangiyadii ku aamini karaan oo hadduu ganacsigaagii wax carqalad ku timaado aad ka amaahan aad ay ku siin karaan deyn waxaay ku nagaad baa garanti ka noqonaysa inay kuu fududaynaysaa brograamkana wuu noo sahlayaa markii hore ma jirin waddo aan u marno bangiga laakiin iminka waxaan haysanaa waddo aan u marno bangiga oo nagaad baa garanti ka noqonaysaa inaad lacagtaas aad ganacsigaa wado lacagtana laguu aamini karo kadibna aad iska soo celin karto xilliga aad ku ballantaan barnaamijkan marka uu dhaqaaqo ganacsigiinni bilaabmo ma noqonayaa mid sii hirgala oo aad sii socodsiisaan markii horeba sidoo qorshaha iyagu ahaa ee fikirada aan kusoo bandhiganay meeshan waxaan kusoo galnay maxay daanay inaan ganacsi midho dhala aan la nimaadno hirgelinino qof kastaba siduu islahaa ganacsigaagaad hirgelin doontaa iminkana markaan ku midownay maxay ahaydaane ganacsigan iminka waxaan isleenahay ganacsi sustainability wuu noqon karaa sidaan ugu talagalay qorshaha iyagu yahay mid waari karaa yaan ugu talagalay oo sii jira waqti dheer hiigsiga kombanigan leeyahay waxa weeye inuu dalka horta gobol ahaan uu hagabtiro in laga wada heli karo agabkan soo saaranay oo dhammaystiran marka haddaba baahiyaha tuulooyinka xataa ka jira sida lughaye iyo garbadadan mar aan garbadadar joogay waxaan arkay hadhuurhka ay soo ridqadaan inay gabiilay usoo doontaan markaas kuwaasi waa baahi aan arkayo oo aan hore ugu sii tallaabsan karo inaan markuu kambanigaygii boorama ka hirgalo inaan si fudud ugu dhoofin karo gobolka tuulooyinka hoose maar khaalid dhallinyarta muxuu shaqa abuur u samaynayaa ganacsigiinina horta ganacsigan waa fikir aad u ballaadhan gobolka iyo dhallinyarta shaqa abuur ballaadhan buu u samaynayaa runtii waana ganacsi mustaqbalkiisa leh oo mustaqbalka waxaan higsanaynaa inaan ballaadhino dhammaan qaybaha kala duwan ee dalka aan gaarsiino kaasoo mar walbu ballaadho uu shaqaalihiisu badan doono dhallinyar badanna uu shaqo gelin karo markaa shaqala-aanta gobolkana uu xal u noqon doono insha allahu tacaala ayaan rajeynaynaa innagoo ku guda jirna barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka oo aad kala socotaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a kooxda kale ee dhallinyarada ah ee la yimid hal abuurka ganacsi oo la xidhiidha dhanka abuurka dhirta iyo dalagyada la beerto ayaa waxaan wax ka weydiiyey hal abuurkooda ganacsi iyo waxa uu ku soo kordhinaya bulshada boorama iyo guud ahaanba somalilan magacaygu waa sabriin maxamuud cabdiraxmaan kana tirsan shirkadda bilicsa nersary center deegaan bila shirkadda iyadu waxaa ka kooban tahay afar xubnood oo dhalinyaro ah oo aqoon-yahana oo environmentka iyo agricultureka iyo maamulkaba ka baxay sidoo kale waxaanu qabanayno waxaa weeyaan waxay ka shaqayn doontaa beerista xanaanaynta iibinta dhirta nocyadeeda kala duwan dhirta midhaha leh ubaxa leh hadhka leh geedaha sii nabaad guuraya waxaa kale oo jira shirkadda iyadu waxaa loo aasaasay inay ka haqabtirto beeraleyda iyo qoysaska jecel in loo qurxiyo dhirta ama loo design gareeyo ama laniskeepin loogu sameeyo waxyaabahaasay ku tacaluqaysaa kolley anugu waxaan ahay hordhici iyo manejarkii shirkadda laakiin waxaa sii faahfaahini doona walaalahay magacaygu waa ibraahim maxamuud cilmi ka tirsan bilicsa nersary center haddaba waayo annagu maxaan soo kordhinaynaa mise maxaan bulshadii ku soo kordhinaynaa kow annagu waxaan nahay shirkadda keliya loogu soo hagaagayo agabkii beeraha dhirtii nucyadeeda kala duwan siidhkii waxaan naga helaysaa annaga showroomkii oo kuugu yaala suuqa dhexdiisa ood ka helayso dhirta nucyadeeda kala duwan qalabkay kuugu diyaarsan yihiin maxaa noo soo raaca waxaa soo raacaya in aad naga helayso hab online aad nagaga soo dalbanayso adeegii ama dhirtaad u baahnayd ama lanskibinkii oo kale aan kuu samaynaynay waxaa noo sii raaca inaan samaynayno la talinta beeraleyda iyo ilaalinta deegaanka taasoo kale waxaa noo sii dheer in aan hab friya ama deliveria kugu keeni doono meeshaada adoo jooga xafiiskaaga gurigaaga landscapeka haddaan wax yar ka sii taataabto landscapeku aad buu baraanaya hadba waxay ku xiran tahay dhulkaad haysataa ama inta mitir ee kuu bannaan hoteelkii waan kugu samaynaynaa xafiiskii waan kugu samaynaynaa gurigii waan kugu samaynaynaa insha allah waxaan rajaynayaa barnaamijkeen inuu saamayn ku yeelan doono mustadicee kala duwan aadna waad u mahadsantihi
bismillaah magacayga waa maxamed ibraahim khaliif waxaanan ka mid ahay kambaniga bilicsan airtir center dhibaatada ama waxyaabahaan is leenahay bulshada ad ka xelin kartiin waxaa ka mid ah waxaan xaqabtiri doonaa macaamiisha iibsan raba geedaha noocyadooda kala duwan geedaha u baahan yihiin waxaanan xalin doonaa dhibaatooyinka nabadguurka deegaanka haddii aan ku sii daro shirkada laydinka soo sheekaynayay ee ah bilicsa nersary center adeegyada ay u qabanayso iyo macaamiisha aan isleenahay waa meelaha aad ka duulisaan waa xarumaha dowladda oo iyagu mar walba lafdhabarta wadanka ah oo iyaga aynu ku iibin doono dhir nashqadaysan qurux leh tayo leh geedihii waaweynaa ee harka looga sameynayay wadooyinka lagu beerayay wadooyinka inoo qurxinayay maadaama iminka wadooyinku aad inoogu soo badanayaan magaaladeeduna aad u hana qaadiso sidoo kale huteeladiibaa ah meelaha aanu ka duulayno oo aan rabno inaan lanisgeebyo qurux badan iyo dhir qurux badan oo nashqadaysan indhaha dadka soo jiita marka ay sidaa usoo galaanba in aan ku samayno jaamacadihii ayaa iyaguna meesha aan ka maqnayn beeraleydii oo iyaga la talin aan siinayno oo iyagu aan helin waxyaalaha ay beerayaan oo kale amba xaafadaha qaarkood jecel hooyooyinka iyo aabbayaasha jecel iyagu in ay dhir beertaan laakiinse aanan helin sida ay u beertaan oo kale amba geedkii marka ay beeraan ilaalintiisii iyo waxyaalaha aan ka haysan xog badan baanu la talinaynaa oonu caawinaynaa la joogaynaa dhakhtarada oo iyaguna u baahan in la qurxiyo maadaama yihiin goobo caafimaad oo dadka xanuunsanayay marka ay arkaan dhir qurux badan oo udgoon oo carfaysa waxaabad moodaa inuu xanuunkii ka tegayo sidoo kale waxaan meesha ka maqnayn siiriska iyo kwaymanka oo iminka aanaanu ka helaynin magaalooyinkeena dhexdeena ifan somalilan dheh gobolada kaleynu u doonnaa sida etoobiya nairobi dhulkaas
fikirka hal abuurka ee ganacsi ee aad soo bandhigteen dee idinka caawinaya dhaqaalaha haddii aan ku bilaabo ta koobaad waxa weeyaan halka ugu horaysaanu ka helayno caawimaada koobaad waa nagaad oon aad uga mahad celinayno gacanqabadka traininka iyo fikirkayagii nagu jiray oy fikirkaygii nagu jiray naga soo saartay si aan u madhadhalino runtii maanu ogeyn in awoodaha noocaasoo kale aanu leenahay intaanu sugayno inuu qofna shaqaalaysiiyo ismaanu lahayn wendey baad laba kunoo doolar ku samayn kartaa hal abuurkaa ganacsi aad la timaadeen iyo fikirkaa mar hadday sidaa ay sheegtay sabriin idinka caawinayso nagaad misleedihiin wuu taabagelaya haa aad iyo aad baan ugu kalsoonnahay oonu hubnaa in uu taabagelay waayo waa wax loo baahan yahay dhir qurux badan waa loo baahan yahay in aan dhir tayaysan oo maxaa la dhahdaa ilaaladeedii iyo wixii oo dhan aad maanta adiguba haddii aad u baahan tahay inaad gurigaaga dhir ka beerato dhir laguu tayaynayo lagaala talinayo xanuunadii iyo cuduradii ku dhacayay lagu leeyahay sidan u ilaasho aad hadhow toole kuu qurux badnaanaysa talooyin badan iyo taageero badanna bulshada dhexdeeda ayaanu ka helnay waata nagu sii dhiirigelinaysa in aanu istaad abkeeda bilowno isla bishan gudaheed insha alla markaanu helno lacagta
bilicsan waxay ka mid tahay dhallinyaradaa soo bandhigtay maanta hal-abuurkoogii ganacsi iyo fikirkii ku jiray iyo wixii ay soo barteen inay ganacsi ka sameyn kambanigiinani ma noqon doonaa kambani dhallinyaro oo lagu soo hirto oo mustaqbalka noqdo mid weyn
bismillahi raxmaan raxiim su-aal aad u fiican saad noo arkaysaanba ambasan isugu jirno horta waxaan nahay dhallinyaro ka midaysan fikir mida oo haddaan matalan anigoo kale iska soo qaado ninka guda'da yar baa nahay labaatanna waan jiraa waayo haa waan qabaa ka dhallinyar ahaan waxaan nahay dad aqoonteedii leh dad maxay busineska ay samaynayeen aqoonteedii leh management ka wada baxay waayo waxaan nahay dhallinyaro fircoon oo fikir mida ka midaysan hubana waxaan inay bulshada wanaag u leeyihiin waxtarna leeyahay waxna nagu soo celin kara bulshadiina wax ku celin karno saabiriin gacanta taagtay balku celaaya waxaan la iloobi karaynoon ku darayaa kambanigeegu in hana qaada maahee waxaanu hiigsanaynaa inaanu wadankeena dhirta laga beero wadamada jaarka loo dhoofiyo siidhka in somalilan laga soo doonto halkay ka doonanayso meelaha kale agabka inaynu ku samaysano somalilan aynu soo saarno wax tayaysan oo mayd in somalilanna taasaan ku hamiyaya ma aha inuu kambanigaygu hana qaado oo keliya maahee inaan jenj aan sameeyo isbedel cimileed isbedel fikireed isbedel hal abuur ganacsi oo maanta anigu waxaan ku haminayaa shirkadaydoo keliya maahee somalilan intaayer somalilan oo dhan in wax loo soo doonto hadday midho noqoto hadday siidh noqoto wax walba ma waxaad ku koobnaan doontaan magaalooyinka mise deegaanada miyigana oad gaadhsiin doontaan su-aal fiican baad weydiisay deegaanka deegaanada magaalooyinka keliya kuma koobnin iminka waxay ahayd brestationka iyaga markaan soo jeedinaynay ayaa waxaanu ku tartamaynabaa waxa ahayd in lix bilood gudahood aan baki iyo ruqi ka samaysan doonno beer aan annaku leenahay iminka dhirtii baanu kuu abqaalaynan kuu xanaanaynaynaa laakiin midhihii iyo furuudkiina si nalooga helo bisneskayga kalsoonida aanu ka qabno awgeed iyo siduu u shaqaynayay iyo sidan uu nooga dhaadhacsan yahay fursadaha bannaane ka bannaan awgood ayaan annagu ku fikiranaa lix bilood gudahood inuu noqdo bisneska ugu manfaca iyo hanaqaadka weyn waxaanan rajaynaynaa inaanu gaari doono somalilan africa dhammaan bilicsan ay noqoto wax lagu farxo marka la xasuusto intaas waxaan kusoo koobaynaa barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadannay dhallinyaro soo bandhigtay hal abuuro ganacsi dhallinyaradaasi oo ka mid ahay siddeed kooxood oo ku guulaysay tartan loo qabtay dhallinyarada magaalada boorama waxaa maanta inoogu marti ahaa laba kooxood oo ka mid a dhallinyaradaasi oo kale ahaa kooxda dhallinyarada ee dalsan iyo kooxda dhallinyarada ee bilicsan barnaamijkeenna toddobaadkan oo aan idinka soo diyaariyey magaalada boorame ee gobolka awdal idiinla soo jeedinayay anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo intaan ku kulmi doonno barnaamij kale oo la mid ah waxaan idinkaga tegayaa dhegaystayaal sidaas iyo nabadgeliyo iyo kulanti dambe oo xiiso badan
haashim sheekh cumar good aad buu u mahadsan yahay haatanna xubintii cayaaraha nuur xasan nuur bukhaari
mahadsanid maxamed aan ku horeyno ciyaaraha talyaaniga kooxaha talyaaniga ee maanta ciyaari lahaa qaarkood ayaa ciyaarahoodii la hakiyey kadib markii ay dowladda talyaaniga ku dhawaaqday in ay u hakisay sababo la xiriira xanuunka coronavirus oo si xoog leh ugu sii baahaya dalka talyaaniga ra-iisul wasaaraha dalka talyaaniga jusebe conte ayaa shir jaraa'id uu maanta ku qabtay dalka talyaaniga waxa uu ku sheegay in uu ku amray wasaaradda isboortiga in ay joojiso ciyaarahay ka dhici lahaa gobolada veneto iyo lombardi ee dalkaasi sababo la xiriira iyadoo laga baqayo in isu imaatinka dadweynaha ee ciyaaraha kubadda cagta ay qayb ka qaadan karaan faafinta cudurkani ciyaaraha la joojiyay waxaa ka mid ah torino iyo barma birone iyo calary atalanta iyo saswolo iyo inter milan oo la ciyaari lahayd kooxda samdoria waxaa sidoo kale laga yaabaa in la hakiyo ciyaarta champions league ee toddobaadkan dhex mari doonto koox aan iraahda ciyaarta yuruba league ee dhex mari doonta kooxaha inter iyo lodogratis oo ah koox ka dhisan bulgaria oo la filayo in khamiista ay ka dhacdo magaalada milano ciyaaro kale oo ka tirsan kuwa dumarka ee dhanka kubadda cagta ayaa iyana la hakiyey talyaaniga waxa uu noqday dalkii ugu horeeyay ee qaaradda yurub ah oo kiisas dhowr ah laga helo cudurkani coronavirus ilaa iyo sagaal iyo toddobaatan qof ayaa la xaqiijiyey in hadda loo seexiyey xanuunkan laba qofoodna waa ay u geeriyootay wararka talyaaniga ayaan weli ku jirnaa dhinaca kubadda cagta shalay iyo xalina ciyaaro ayaa dhacay kooxda yuventus ayaa sii xoojisay hogaankeeda kadib markii ay ka badisay kooxda sbal oo ay ku garaacday laba gool iyo gool gool ka mid ah ciyaartaasi waxaa dhaliyay ciyaaryahan christiano ronaldo waxaana kulanka shalay ronaldo uu u ahaa kiisii kunaad ee uu u safto ama uu ciyaaro tan iyo markii uu bilaabay xirfadiisa kubadda cagta waxaana uu ku gaaray intaasi isaga oo jira shan iyo soddon sano oo keliya waxa uu dhaliyey muddadii uu kunka jeer ee uu ciyaaray toddobaqosaniyo labaatan gool ronaldo waxa uu ku guulaystay shan jeer abaalmarinta laacibka adduunka waxaana weli la filayaa in uu guulahaasi sii wado sidoo kale ciyaartiisa shalay waxa uu iska barbareeyey rikoord horey ugu yaalay laba laacib gabriel batistuta iyo quarela oo ahaa in koob iyo toban kulan oo xiriir ah horyaalka zeriya caada uu gool dhaliyey ciyaarihii kale ee dhacay milan waxa ay ka badan weyday fiorentina waxaana weliba fiorentina uu ku ciyaaray sostoban laacib waxaana ciyaartaasi ay ku dhammaatay barbardhac gool iyo gool ah goolka waxaa milan u dheliyay ciyaaryahan anti rebich waxaana uu ahaa kulankiisii lixaad toddobo toddobo kulan oo xiriirta uu horyaalka zariya aadah uu ka ciyaarayo dhinaca kale horeynta haddii aan fiirino horyaalka zeriyaada italyaaniga yuventus ayaa hogaanka qabatay waxaana ay ku hogaamineysaa lixdan dhibcood afar dhibic ayay ka sareysaa kooxda kusoo xigta lazio oo leh lix iyo konton dhibcood inter waxay ku jirtaa kaalinta saddexaad afar iyo konton dhibcood ayay leedahay laakiin inter iyo lazio kulanmo ayaa u dhiman farqiga dhinaca hogaankana waa ay soo yaran karaan haddii aan aadno dhinaca iyo horyaalka sbain ee laliiga kooxda real madrid ayaa guuldarro lama filaan ah kala kulantay xalay naadiga levent waxaana hal iyo eber ay guusha ku raacda kooxda levente barcelona ayaana ka faa'iidaysatay guuldarradaasi inkastoo barcelona ay ka horeysay ciyaarteedii shalay ay ciyaartay kooxda real madrid wax baarse ay shan iyo eber kaga badisay ebaar afar ka mid ahna goolasha waxaa u dhaleeyay ciyaaryahan messi hadda barcelona ayaa hogaanka keli ku ah waxaana ay laba dhibcood ka sareysaa kooxda real madrid horyaalka ingiriiska haddii aan soo koobno ciyaarihii dhacay kooxda chelsea ayaa ka badisay tottenham markii ay ku garaacday laba gool iyo gool lester waxaa ka badisay manchester city oo dirtay hal iyo eber banlina saddex iyo eber ayay ku qabatay barnemouth newcastle waa laga badeeyey crystal palace ayaa hal iyo eber dirtay southamptonna laba iyo eber ayay kaga badisay kooxda aston villa kala horeynta liverpool ayaa lix iyo toddobaatan dhibcood ku hogaamineysa manchester city kaalinta labaad ayay soo gashay waxaana hadda ay leedahay toddoba iyo konton dhibcood saddex ayay ka sareysaa kooxda lester wararka ciyaaraha dhegeystayaal waa anaga inta nuur aad baad u mahadsantahay haatana dhinaca kaalmihii heesaha aynu eegne heesta waxaa nagu soo maqan isxaaq dhowrka fanaanka khadarkeerow
xawaleyda ooy taan ka soo xushaay horalcaynti dunidaay xidigtii haweenkaay xawaleyda ooy taan ka soo xushaay kol xadaada xidhahayo xaaskayga noqotee guri xalaala joogne kol xadaada ilaahaygiyo xaaskayga noqotee guri xalaala joogne xilweyn baana saaran xiddadiyo qaraaba xagga iyo xaggaagaba waa inaan xabdhowrnaa xilweyn baana saaran xiddadiyo qaraababa xagga iyo xaggaagaba waa inaan xaqdhowrnaa isxaqa dhowrkan labaadeena haddaad xabiibi igu tiraa anna xayaati kugu iraa isxaqa dhowrkan labaadeena haddaad xabiibi igu tiraa anna xayaati kugu iraa macaanay xaggayga qalbigu qalbigu wuu xaseyna xaadula istaagtaa macaanay xaggaygana qalbigu qalbigu wuu xasilaya xaaduma istaagtaa
heestaas uu ku luqeynayo fanaanka qadar keyo ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayey anigoo ah nuur xasan nuur iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan dhinaca soo saaristana bashiir abiikar cabdulaahi ayaa inoo jooga tan iyo kulan dambe sidaa iyo nabadgelyo
xaragada u dhalata xubna dabacsan leede tiixiskayga deeqa xaqiiqaabin jacaylkaaga xanaanadii naftayda xumaanku maquuray xaqiiqaabin jacaylkaaga xanaanadii naftayda xumaanku maquuray xurgufti maanana armankala xanaanana halxalino dhexdeenu yalla ogaan xogteena hadday xurgufti maanana armankala xanaanana halxalino dhexdeenu yalla ogaan xogteena isxaqa dhowrkan labaad